kusimaha madaxa ciidamada shisheeyaha ee magacooda loo soo gaabiyo oosom sifwiil baam ayaa canbaadhayey weerar qaraxa oo dhowaan askarta burundi lagula beegsaday deegaanka buuran ee gobolka shabeellada dhexe wuxuu sheegay in ciidankooda ay weerarkadiisaa la kulmeen xilli ay nadiifinayeen goobay kusoo degleen diyaarad helikobtara oo iyaga u socotay mas-uulkani ka tirsan ciidanka shisheeyaha ee duulaanka kusoo qaadiya dalka soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in weerarkani uu ahaa mid silama filaan ay kula kulmeen ciidankooda sif wilbam waa kusimaha madaxa ciidamada shisheeyaha ee magacooda loo soo gaabiyo oosom ma uusan soo hadal qaadin khasaaraha rasmiga ee ciidankooda lagu gaarsiiyey weerarkaasi ciidamada shisheeye ee duulaanka ku yimid soomaaliya ayaa waxay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanada iyo xooga ku haystaan iyagoo ay weheliyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayna geysanayaan xadgudubyo kala duwan oy kula kacayaan shacabka soomaaliyeed balse in badan ayaa waxay la kulmeen dagaallo xooggan iyo weeraro qorshaysan oo kaga imaaday dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana weeraradaasi lagu gaarsiiyey khasaaro xooggan oo dhan weliba ah